taswiirta sideed iyo tobnaad waxa ay ahayd wakhti markaasi loogu talagalay dadku in ay baxaan oo dagaalamaan markaasi dagaalka iyada ah daa-uudma uusan tegin si uu uga qayb galo laakiin ciidamadiisii wuxuu madax oga dhigay oo u dhiibay jaa-oob habeen habeenada ka mid ah daa-uud waxba ma uusan haynin oo waxa uu iska ahaa mid aan waxba haynin laakiinse waa uu ka fikirayay wuxuu sameyn lahaa oo markaasi ayuu guriga dhex istaagay oo derbiga wax ka egay oo waxa uu arkay naag qurux badan oo qabaysanaysa wax uu arkay inay qurux badan tahay oo waxa uu diray markaasi fariin wade si uu ogaado midda ay tahay magaceedu waxa uu ahaa bashiba oo waxa ay ahayd xaaska uraaya markaasi daa-uud gabadhii ayuu xiriir la yeeshtay oo gurigii ayuu keenay oo wuxuu damcay inuu la seexdo waa uu la seexday oo gabadhii waa ay uuraysatay markaasi daa-uudna waa uu fikiray miyaad garanaysaa waxa uu sameeyey waxa uu sameeyey siyaasad uu markaasi ku duugo dembigiisa waxa uu u yeeray uraaya oo waxa uu yidhi aad gurigaaga markaasi si uu uraaya markuu guriga yimaado uu ula seexdo naagtiisa oo uu moodo cunugaasi uurka ah kiisa laakiin markaasi uraaya markuu halka yimid intuu gurigiisii aadi lahaa seexan lahaa waxa uu seexday iridda guriga boqorka markuu daa-uud ogaaday uraaya inuusan aadin gurigiisa waa uu casuumay si uu isaga wax ula cuno marka uraaya waxa uu ka dhergay qamri badan si uu markaasi naagtiisa ula seexdo laakiin haddaba islamarkaa iyada a uraaya ma uusan tegin gurigiisa markaasi daa-uud waxa uu yuraayo ku amray inuu u laabto xaggii dagaalkii jaa-oobna waxa uu ku amray inuu markaasi yuraaya uu dhigo safka ugu hore si markaasi loo dilo markaasi yuraaya halkaas ayuu ku dhintay oo xabaddii ayaa leeftay saaxiib waxa aan doonaynaa saddex waxyaalood halkaas inaan ka barano marka hore daa-uud waxa uu ahaa inuu isagu ciidanka hogaamiyo markaa beddelkii ayuu qof kale u diray daa-uudna waxa uu iska joogay guriga oo wuxuu ahaa qabtana ma jirin saaxib markii aan haynin shaqo ee aan meelahaas ka fadhinno weeye marka uu shayddaanku na dulaysanayo midda labaadna waxa weeye daa-uud waxa uu eegay naag naagtiina way qurux badnayd waxa ay ahayd in uusan dondoonin midda ay tahay laakiin waa uu raadiyey oo markii dambana saaxiib ayuu ka dhigtay oo waa uu la seexday damacu wuxuu ka yimid markii uu eegay saaxib tusaale yar oo gaaban haddii aan ku siiyo shimbirtu inay madaxaada dulmarto kama reebi kartid laakiin waad ka reebi kartaa madaxaadu inay buul ku dhisato taasi walaal waxay la mid tahay jarrabaaddu way ku timaan kartaa madaxeenna laakiinse waannu diidi karnaa midda saddexaadna waxay ahayd daa-uud markii uu dambaabay ee uu busheero la seexday ee ay uur yeelatay waxa ay ahayd inuu toobad keeno intii uu sidaa samayn lahaa waxuu isku dayey dembigiisa inuu qariyo markii hore waxa uu isku dayey yuraayo inuu keeno oo uu markaasi la seexdo naagtiisa markii ay sidaa suurtageli weysay wuxuu isku dayey inuu yuraayo qamro siiyo oo markaa markuu sarkhaan noqdo uu isku dayo inuu markaasi naagtiisa la seexdo markii ay taasi shaqayn weydana wuxuu isku dayey inuu markaasi dilo yuraaya daa-uud markii kadib waa uu toobad keenay ilaahna wuu uu ka aqbalay cunugii markaasi basheere ay dhashayna waa uu dhintay daa-uudna waxa uu noqday mid markaasi isaga haysta ama hela dhibaatadii taasi ka dhacday saaxiib dembi haddii aanu samayno haddana aanu toobad keenno ilaahay waa uu noo daynayaa laakiinse waxa aad ogaataa natiijadaasi dembiga in ay nala jirayso